assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhegaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari
وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسن إخيارتين لغي سنيسا kusoo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba maalinta jimcaha haadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus dunidu waxay ku jirtaa geeddi ay uga hayaamayso adeegsiga shidaalka soomaaliyana waa dal ka mid ah kuwa haysta kaydadka ugu badan ee betroolka caalamka oo haddana aan weli la dahaqaadin haddaba marxaladdan kala guurka ah ma noqon doontaa mid looga faa'iidaysto khayraadkan mise waxa uu ku soo hagaagi doonaa wakhti ay dunidu iska baddaysay adeegsiga shidaalka yaase mas-uul ka ah inuu halkan soo gaaro shidaalka soomaaliya wakhtilxaadirkan la taagan yahayse soomaaliya lafteeda diyaar ma u tahay shidaal mise waxa uga sii dari doonaa fadqaladaha amni ee uu dalku la harjadayo haddii dowladda daaqiyadda ah ee turkiga iyo shirkadaha ameerikaanka ah ay soo saaraan shidaalka ku jira xeebaha soomaaliya muxuu ka beddeli karaa dhaqaalaha waddanka iyo midka kooxda riddada lafteeda dadka soomaaliyeedse iyagu maxaa la gudboon oo ay samayn karaan si ay uga faa'iidaystaan khayraadka shidaalka marxaladdan kala guurka ah su'aalahaas iyo kuwo kale oo badanba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka sahanka dhaqaalaha ee toddobaadkan oo ay nagala qaybgalayaan qaar ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed adinkuna waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج soomaaliya waxaa shidaal baaris laga bilaabay saddex sano ka hor inta aysan qaadan xurriyad ku-sheega oo ku beegnayd sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo kontonkii tan iyo intaasii sahmintu koolbaheer ayay ahayd ilaa markii dambe diyaar laga dhigay labiiyo konton ceel iyadoona mararka qaar tirada ceelasha la gaarsiiyo labiiyo toddobaatan ceel oo qarxiska uun ay ka harsanayd marar badan ayaa qarka loo fuulay in la soo saaro shidaalka soomaaliya mar waxay ahayd sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo siddeetankii mar kalena waxay ahayd sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii waxaa kaloo jirtay xilliyo kale oo ka sii horraysay haddaba maadaama xilliyadaasi waddanka uu ka jiray nidaam iyo kala dambayn maxay ahayd sababta loo soo saari waayey shidaalka soomaaliya sababaha mar waxaa la sheegaa inuu dhacay ismaandhaaf dhex maray shirkadihii shidaalka qodayey iyo dowladdii soomaaliyeed taa oo ku timid kadib markii sharikadihii sahminta ay dalbadeen saami aad uga badan intii ay dowladdu filaysay taa oo ay ka diday dowladdii soomaaliyeed
arrinta shidaalka soomaalida soomaaliya dowladdii kacaanka waxa loo riday arrinta shidaalka ahayd oo waxay ahayd shidaal badan wuu ku jiraa baddana waa ku jiraa berigana waa ku jiraa xogogaal baanu ahaa marka kii baa mataqaanaa dowladdii kacaanku waxay horta dee shirkadaha waxay la gashay si uniform sida hadda jirta ma ahayn nimankaasi waxay ahay recordkoodu wuxuu ahaa clean buu ahaa kacaankii sababtoo ah isku heshiis baa lala geli jiray waxaa la dhihi jiray forty one fifty one percent soomaali baa leh fortynine bercentina kamberiga adigaa leh adigaa soo baarista iyo soo qodista iyo waxaagaada isu qaba twani iyo sidii imaaraadka iyo dalkan la yidhahdo sacuudiga iyo shan iyo labaatan miyay ku bilaabeen meel hoosey ku bilaabeen haddii laga yaabay inay waxaa ku bilaabi lahayn in wax laga ogolaan lahaa laakiin dee way isqiimeeyeen oo waxay dhahdeen waxaa dhan dharka iska leh oo waxay iska dhigayeen dad made runa ma ogtahay markii si daacadnimo ee nimanka loola xisaabtamo maxamed saad barre waqtigiisii in lasoo saarayd bahalka shidaalka waxaa loo soo saari waayey dowladihii shirkadihii caddaanka ahaa oo beriga imaaday meeshii konoko iyo bowden ay ku ahayeen ayuu yidhi maya waa inaan dadkayga saami fiican helaan markay dheena yeeli mayna dheen anagana waan kaa tegeyna bas waayi kuwa u soo bixi doonaa kuwa inta ku dhashay yaa baran doonaa wax idinka hadda taqaanaan iyagaana soo saaran doonaan berri wuxuuna laga faa'iidin
sidoo kale waxaa jirtay mar kale oo la isla gartay in la soo saaro shidaalka soomaaliya xilligaasi oo ahayd markii ugu dhoweyd in la soo saaro shidaalka soomaaliya hase ahaatee waxaa dowladdii lagu soo kiciyey jabhado hubaysan oo ay gadaal ka soo baritaarayeen dowladihii cadowga ku ahaa soomaaliya oo xabashida ugu horrayso sidoo kale dowladaha carabta ayaa iyaguna kaalin wax koolaha ku lahaa kaalidiriddii sharikadihii shidaalka ka qodayey soomaaliya oo ay ku qanciyeen inay faaruujiyaan soomaaliya wixii dhaqaale ah oo ka galayna ay iyagu siin doonaan sidaba uu sheegayo aqoon-yahan cabdisalaan xaaji ismaaciil
kiibaa maxaa dhacay waxaa maaratay sacuudiga iyo maraykanka ka shiray waxaa lagu heshiiyey kamberiyada maraykanka inay ka baxaan saddex dal saddex dal inay ka baxaan soomaaliya yeman iyo suudaan saddexaa dal inay ka baxaan waxoodiina sacuudigu celiyo waa markaa lama qodin ma ogtahay waa baaristii unbaa la sameeyey waa eixiskii markaa eixiskii markii ay waxaas dhacayaan dhifaafkii ay dhacayaan eixiskii waxaa la eriyey wasiirkii batroolka sacuudiga axmed zaki yamani isagaa marka la eriyey wuxuu tagay eixiskii wuxuu tagay meesha la yidhaahdo meesha la yidhahdo wuxuu iska dhiibay qaxooti ingiriiska marka markaasuu baras ku fariso qabtay markaasuu sheegay bugna wuu qoray buuggiis in la raadiyo soomaalida in la raadiyo waa loo baahan yahay dadka ingiriiska jooga na dhegaysanaya inay buuggii uu qoray ninkaas inay raadiyaan waa loo baahan yahay marka ninkaasaa sheegay saddexdaa dal in la yidhaha laga baxo kharashkii kaga baxay ee baadhisana loo celiyo mataqaanaa dowladasharaacigii ha markiiba yeman waxay u yeeratay faransiis bay u yeeratay oo faransiiska u soo saaray markiiba waa sabuuti loo baabi'iyey gaaskii bay la socotaya suudaan baa timi china u soo saaray marka markee in la joojiyay soo maaha waa la joojin karay iyadiina suudaanta kale ee koonfurta lagu kiciyey oo maaratay isku midisku diinba tihiinoo halkaasaa laga soo bilaabay kuwaas mataqaanaa iyana waa kala gooyey weli waa kuwaa dhulka dhigay sababtoo ah shidaalkii soomaaliya waa u kaydsan yahay yaka kii soomaaliya dhulkaa la dhigay iyadana laakiin kadkiiyaku u kaydsan yahay laakiin labadaa qoro way ja waa saxeexeen qolyaha waxba lagama siin jinaya waxaa ku tegay niman layhahdo faransiiska ku tegay moogtahay sidoo kale waxaa aragti middan la mid ah qaba faarax macalin dawaar ah oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku milan dowladda saliibiyadda ah ee kenya kaas oo sheegay in dowladaha carabta gaar ahaan imaaraadka sacuudiga iyo qatarba aysan marnaba doonaynin in soomaaliya ay yeelato dhaqaale ka yimaada dhanka shidaalka carabtu waxay safka hore uga jiraan ayuu yidhi kuwa is-hortaagan in la soo saaro shidaalka soomaaliya
carabta waayo wixii iyaga ay suuqgeynayaan ba adiga la suuqgeynaysaa macalqatar macalqatar wararka rasmiga annagaan haysano intelligenceka qatar iyo sacuudiga iyo maarata imaaraadka inaynay ku kala duwneen markay noqoto soomaaliya shidaalkeeda iyo gaaskeeda in la soo saaro soomaaliya calol adeeg bay u baahan tahay ragga madaxdeeda oo magaceeda sita dowladnimana laguma wadi karo cabsi laguma wadi karo iyo maaragtay arrinta shidaalka interference maxay ahayd indha lagu giiro waxyaabo fara badan oo ay wadaan dadkii carabta ahaa imaaraadka iyo sacuudiga iyo qataroo hadda aniga aan warkeeda ahay inay ka mid ay tahay iyo wax lamida inay weli ay systemkii soomaaliya inuu tallaabadiisa qaada ayan diyaar u ahayn ragga meesha jooga markaa iyada haddayan tallaabada adag qaadi karin oo callo adeegeeda iyo geesnimadeeda loo dhimanhaya maalin kastaba ayan qabin meeshaa waxaa ka soo bixi doonaa sawir ka duwan sawirkii marka hore aan iska dhaadhicin
wakhtilxaadirkan la joogo waxaa lagu howlan yahay soo saarista shidaalka soomaaliya ee ku jira badda halkaasoo ay ku foogan yihiin sharikado badan oo kooxda riddada ay la gashay heshiisyo xaaraan ah waxaana ka mid ah kuwa ka socda dowladda daaqiyadda ah ee turkiga oo waayadan dambe ku naxday khayraadka ummadaha kale bishii noofembar ee sannadkii hore ee labadii kun afar iyo labaatankii waxaa magaalada muqdisho ku soo xirtay orag rays oo ka mid ah maraakiibta cilmibaarista shidaalka ee dowladda daaqiyadda ah ee turkiga kaasoo la sheegay in muddo toddoba bilood ah hoolo sahmin iyo xog ururin ah uu ka samayn doono xeebaha koonfurta soomaaliya calaamadayn doonana halka laga mudayo dhowr ceel oo shidaal ah oo badda laga qodayo warbixinada uu soo saaro markabkan ayay dowladda daaqiyadda ah ee turkiga ku howlgali doontaa si ay xeebaha soomaaliya uga soo saarto shidaal kaas oo la sheegay in soo saaristiisu uu qaadan doono muddo ka badan lix sannadood oo hadda kadib ah sidaba uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda betroolka iyo macaadiinta ee kooxda ridada
laba kun iyo labaatan iyo shanta ayaa la bilaabaya qoditaanka shidaalka markii la bilaabana mudduu qaadanaya dhowr sana kadibna maarata shidaalka waa la gaaraya laba shidaalka sidiisa mar walba wuxuu u baahan yahay markii heshiis la galo inuu muddo qaato ilaa lix sano toddoba sano iyo wax la mida uu qaato uu baahan yahay hay-adda somali society for geological survey oo loo soo gaabiyo s s g s oo ah hay-ad arrimaha geolojiga ka shaqaysa ayaa iyana sheegtay in soomaaliya oo shidaal dhoofinaysa ay qaadan doonto muddo toban sannadood oo hadda kadib ah taa oo ka dhigan in sannadka labada kun shan iyo soddonka ka hor aysan soomaaliya yeelan doonin shidaal ay dibadda u dhoofiso xilligaana waa wakhti adeegsiga shidaalkuba ay ka harsan tahay keliya shan iyo toban sannadood sidoo kale brofesor cabdilqaadir xuseen abikar oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha geolojiga in badanna ka soo shaqeeyey arrimaha shidaalka ayaa isna rumaysan in wakhtiga ugu yar ee soomaaliya ay shidaal soo saarayaasha caalamka uga mid noqon karto ay tahay siddeed sanno oo hadda kadib ah oo ku beegan sannadka laba kun soddon iyo saddexda waana haddii wax weliba ay noqdaan sidii la rabay oo ay isku aadaan soomaaliya rajadeeda inay batrool hesho waxay gaaraysaa twenty thirty soddonka haddaan degdegno soddonka soddon iyo saddex anigu qiyaasta ugu badan oo aan sameeyo soddon iyo saddexda waa ayaa noqonayna waddan soo saaro shidaal waa la helay marka ka soo qaad mararka qaar waa la waayin karaa adoo intaas soo maray ayaa betroolkii waayin kartaa waana dhacda probabilityga betroolka la helaaye ee betroolka la waayinaya probability ixtimaalka waxaa badan in la waayo micnaheed maaha betroolkiyaa waayisay hal dhinacaa u badatay keliya noqonaysaa haddana shaqadii waa inaad dib u soo gasha haddana wadyar durugtaa ha waxyar durugtaa haddana meel kale ka raadisa haddiiba lacagta loo hayo ayay noqonaysaa oo boqol milyan kale oo lagu oo riski la gelinaya haddii la hayo marka helidda shidaalka micnaheedu maaha waa soo saartay ma aha helidda shidaalka waxaa laga yaabaa in aan heli karno afar sano kale camal gudaheeda ama meelahaas in wax lagu helo waa laga yaabaa laakiin waxaan dhacaynin somali producer international ah inay noqoto waa twenty thirty three meelahaas ayay gaaraysaa haddaba marka la gaaro sannadda labada kun iyo soddonka marxalad noocee ah ayay dunidu maraysaa mustaqbalka shidaalka ee caalamka waa sidee shidaalka ay markaasi dunidu u baahan tahayse ma noqon doonaa midka ay soomaaliya soo saari doonto su'aalahaasi waxaan hordhignay aqoon-yahan doctor xanafi cabdisheekh
marxaladaas waa marka kalabar adeegsiga shidaalka iyo dunida hoos loo dhigayo adduunyadu waxbay qorshaysataa oo adduunka ma jiro dad iska socdo balaana lagu socdaa adduunyada waxbaa la qorsheeya ama haku hirgalo ama haku hirgasho marka soomaalida ma wax qorsheynin oo maalin walba wax iska qabta mooyaane adduunka qorshaa lagu socdaa haddii dowlad taana kuma sii jirtaba dowladdaas daysa qabanta kalaa qaban doonto kalaa qaban doonto qof aan qorsho lahayn waa qof iska socdo meel uu socdo aan la garanayn marka qorshahaasa wuxuu yahay waxaan ka dhigin laba kun iyo soddonka hadda waxyaraaba ka dhibanba waa marxadda loo yaqaano marka shidaalkii adduunyada la isticmaalayay in laga guura la rabo oo transitional period la yidhaahdaa oo xilliga kale guurka la yidhaahdaa waa mar marka hoos u dhacayo qiimaha shidaalka waa mar caalamka uu raadinaya shidaal kaleeto oo ka taya fiican oo oo ka khafiifsan oo wasaq aan lahayn oo bolutionkan waxaa la yidhaahdo ama environmentga aan wasaqaynaynin degaankii iyo hawada aan wasaqaynaynin waa mar ay dunida raadinayso maaragtay batrool rakiis ah hadda caalamka waxaa aada loogu gorgortamaya in batroolka aada hoos loogu dhigo batrool rakiisa meelkasta la raadihaya marka dunida waxay raadinaysaa soo saaridda in shidaalka marka ee qarash badan uusan ku bixin laga fikriya shidaalka soomaaliya marka amar alle waa meeshiisii ma ka soo bixi karaa shuruudahaas adag ee xilligaas la qorsheynayo anigu waxaan isleeyahay way adag tahay sababo ayaanan sheegayaa aan isleeyahay sababahaas ayaa adkey kara waxaana ka mid a soomaalida horta waxay dhacdaa bariga afrika waa inaan isweydiinaa marka horaato waa nooce shidaalada laga helo bariga afrika shidaaladii hadda soo baxay ee bariga afrika waxaa ugu caansanaa malaynayaa shidaalkii laga soo saaray meesha layahda suudan iyo shidaalkii laga soo saaray hadda kii ugu dambeeyey ee wadankan dariskeenahay kenya turkana gobolka layahda waqooyiga kenya waxaa laga soo saaray laba kun iyo sideed tobanka eedan filayaa wuxuu ahaa mid aad u adag shidaal aad u madow oo sidii laamiga oo kaleeta ah oo culus oo qashin badan ayaa laga soo saaray marka waxaas marka ee laba kun iyo soddon marka la gaaray in shidaal noocaas haddii la ark la qaadana aniga ma filayo waa midaasoo waa cilada koowaad caqabada labaad waxaan isleeyahay maanta inta badan waanu soconnaa amniga ayaa aada u xumaaday inta badan dalalka shidaalka dhoofsadaa waxay qaati ka taagan yihiin isbedelka ka dhici hayo bariga dhexe marka baabalmandab iyo khaliijulcadamkan iyo meelihii lasoo marsiin lahaa shidaalka adduunka loo waday yurub iyo maraykani halkaa loo sii waday dadkii warshadaha ay u qaadan lahaayeen maanta waa la soconaa waxa ka taagan iyo meel waxay noqotay conflatis waa ka wareegay maraakiibta waa la socotaan xuutiyiintii waxay ka sameeyeen oo marka ay qasbayso shidaalkii laga soo saara bariga africa haddii la yidhaahdo yurub ha la geeyo ama ha la geeyo in koor laga soo wareegto oo indian ocean la raaco atlantic xagga laga soo galo maraakiibtu qarash badan waxaa ku baxayo waxaan caadihayna ku baxayo taasna waxay keenaysaa mandiqadan baabalmandabka ama baddan cas ee soomaaliya ee wax u maraan waxna u soo maraan waxna markay dhoofinaysa ka maran si caalamka ula xiriirto waa mandiqo tawatur badan oo dagaalo iyo cabsi iyo jirto weliba hadda loosu siiyo qalab qaadahayo oo yuhuudda ay rabta inay dhinac ka degto oo carabta ay rabta inay ka diido oo etoobiya ay rabaan in loo hala soo galaan waa meel ayada dhanba maalinta laga fiigsan yahay oo laga cabsoonayo taasna waxay keenaysaa marka waa caqabad jirto oo marka laga soo tago si gaara baabalmandabkan iyo markaan kasoo tagno iyo badda caasi markaan kasoo tagno hadda dhacdada soomaaliya waa la socotaano soomaaliya waxaa ku hereereysan oo ka qowleysa waxaa loo yaqaano burcadbadida hadda caam nagu noqotay maaragtay oo ayadana meesha ku jirto oo caalamkii ka warhaayaan oo haddii maanta shidaala soo baxa la yihahdo hadda baddaa lagu dayaacaya maaragtay maraakiibta dhan la qabsana waa jaanisa soo baxayso hadda shiinayskiiaba marila oo ka kalumaysa la maxaa u malaynaysaa maraakiib waaweyn oo balaayiin ku fadhiya oo haddii soo galaan meesha maxaa u malaynaysaa marka taasna waa dhacdo oo soomaaliya ka dhigayso meel aan lagu soo degdegi karin burcabadeeda dee way dadkii shaqo kale ma haystaan xeybtii waa laga qaatay gaala qaybtii haysato yurubiyo dhanaa xeybtii ka shaqaysano gaalado dhanaa xeybtii ka shaqaynayso maraakiibtii adduunka meesha taagan warshadihii oo dhan oo kalluunka dhan baddayna saaran yihiin wax waxa ka qabanaan ma leh waddanka waa la haystaa waddanka waddan xura ma aha marka dadkii yaraa ee masaakiinta ahaa inay ka shaqaysaan ee burcadbadee noqdaan ayagaa kababa ayagaa sababa ayagaa keena ma jiri jirin burcadbada ayagaa keena marka baqaali aan ninku aamina oo xagga soomaaliya maraakiibtaas inay aada ku aamina haba yaarta ma jirto intaas waxaa sii dheer
haddaba shuruudahaasi intaba aan la gaarin ka hor waxaa jira caqabado kale oo ku horgudban soo saarista shidaalka soomaaliya haddaba maxay yihiin caqabadahaasi waa kan mar kale aqoon-yahan doctor xanafi cabdisheikh oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed
wakhtiga ayaan kulaalayo hadda maalan haddii la yidhaahdo ugu dambeynta laba kun iyo kontonka total in shidaalka laga guuro hadda caalamka waa la soconaa oo waxaa la samaysanayaa baabuurta inay bateriyaal ku shaqeeyaan inay koronto ku shaqeeyaan korontadii waxaa lagu shaqaysiinayaa nuclear in lasoo saaro oo laga maarmo waxaa arkaysa hadda waxaa dhan oo isku dirira waxa weeye tamar kale in la helo waayo tamar kaleeto in la helo ayaa lagu fikirayaa marka waktiga la rabo in maaragtay total shidaalkan laga guuro oo boqolka sano iyo waxa ka badan lasoo isticmaalay in laga guuro waxay tahay wakti waa laba kun haddii la yidhahdo kontonka total shidaal waa laga guurayaa oo waxaa la isticmaalayaa tamartan ka dhalato ee nucleerka laga samaysta iyo tamartan kaleeto bateriyada la isticmaalo oo macadiin kaleeto oo baabuurtii ay ku shaqayso oo qiiqan iyo bulishinkan laga baxa haddii la yidhahdo hadda waktigu waa iska soo kooban yahay maaragtay waxaa noo dhimana malaynayaa hadda shan sana waxaa umalayna waxaa lagu mashquulayaa qodadii iyo daatadii raadinteedii iyo assessmentigii wixii la sameynaya la raadinaya labaatan sana soo harayso marka labaatan sana waxaa malaynaya inay tahay maarata fursad marka ka faa'iidaysa shidaalkeeda aan filay inay aada hoos u yarteen marka halkaa la joogo kasoo qaad ceelashii waa la diyaari kasoo qaad mathalan waa la helay daatadii waa la keenay wixii waa la keenay ayib mushkiladda u weyn waxaa laga helayaa marka waxay tahay haddaan ana ceelashii waa la helay oo hadda badaa laga qodihaya sida aan la soconno ceelasha laga qodo shidaalada badaha laga qodo ma aha meelo dhadhow ma aha sida loo malaysana dadka umalaynana ma aha waa meelo aada u fogfog waay maarata waxaa leedaha afar kunoo mitir ayaa gunta dhulka lasii qodaya iyadoo ay sii dheertahay weliba baddii dhexdeeda intii lasii marayay oo dhulka badda laga sii gaaray intaasoo boqoloo mitir kale ay sii qaadanayso marka ma aha meel maarata fudud ma aha afar kunoo mitir in la qodo meel fudud ma aha qiyaasta waxaa layihahdaa marka ka soo qaadba ceelashii in maarata shirkadihii iska masaakiinta ahaayee boqolaalka milyan hayse inay qodaanma kasoo qaad waxaa la yihahdaa around qiyaas waxay yihahdaan boqol ilaa iyo boqol labaatan milyana lagu duleeli karaa ceelasha oo lagu soo qodi karaa oo lagu gaari karaa okay ceelashii waa la qoday waa la gaaray oo shirkadihii hadday gaaraan kasoo qaad marka caqabada u weyn waxay ka imaanaysaa marxalada loo yaqaano developmentiga shidaalka marxalado mada marxalad waa sahan waa la sahminayaa xaguu ku badan yahay xagee laga helaa waxaa la isticmaalayaa satalaydal la isticmaalayaa daatooyina la aruurinaya marxaladda labaad waxaa weeye baracticala la gelaya qodadiyaa la gelaya maraakiibta wax qodaysa la keenaya waa la qodayaa sambarkaa lasoo qaada waa la hubinayaa marxaladaas markay timaad waxaa la rabaa marka qeybta ugu darnaa oo halista badan oo ugu qarash badan waxay tahay qeybtan loo yaqaano developmentiga see loo horumarinaya marka shidaalkii waa ku jiraa dhulkii ceelkii waa la arkay waa dilaacay waxaa maro badan dunida soo maray in meelo badan oo isku dayay inay badda shidaal ka soo qodaan markay gaareen marxaladaas ay wadi waayeen oo la kansalay oo lagu khasaaray oo laga bixi waayey oo maalgelintii loo heli waayo maaragtay shirkadaha shidaalka qodaya iyagu horta ma haystaan waxa la yahdo financial capacity ama dhaqaale ee ku maalgelina ma haystaan shirkaddu waxay haysaa aqoon bay haysaa research bay samaynaysaa waxbay daraaseynaysaa waxaas ay daraasaysay waxay u geysanaysaa bangiyada u geysanaysaa marka marka way kala gidsan yihiin shirkadaha wax sahamsada iyo shirkadaha daatada soo sameeya iyo dadka wax qaata iyo dadka lacagta bixiya kulli waa kala gidsan yihin wax sheeqa iskule male marka shirkadaas markay sameeyaan waxay raadiyaan maalgelin waxay u raadiyaan bangiyada waaweynka ah ee maalgelin ka raaya ee ka raadiyaan anuu marka ma filayo maaragtay bunuug maalgelisaa oo waaweyn oo soomaaliya shidaalkeeda laba kun iyo soddonka ama laba kun iyo kontonka maalgelin ku sameynayso inay jiri doonto ma file sababtan waa caddaynaya oo waxaan leeyahay saddex sababo awgood ma loo holi doono wax maalgeliya oo dhaqaalahaas xooga badan oo balaayiinta ku bixiyo ma file sababta kood waxay tahay si aan la soconno caalamka waxaa maalgeliya oo inta badan shidaalada maalgashada waxaa waye bangiyada adduunyada waaye wol bankan ugu badan oo inta badan daatada inta loo geysto oo asaa bixi jiray marka waa midda kuwaad waxa weye ma jiro bangigii weynaa ee wol bankiga ahaa bankiga ugu caansanaa adduunyada isku sheego asiga tootale maruu iska joojiyo maaragtay maalgelinta talabaad waxay tahay oo anaga shakhsiyan soomaaliya quseys waxay tahay dowladaha soomaaliya soo maray ama middan hadda ugu dambayso waa midda ugu musuq maasuqa badan leh midda saddexaad waxa weye oo la raba in la isweydiiyo oo noogu sii daran annaga xaggeena cabnis waxay tahay xagga amniga marka la fiiriyo marka dad ayaga dhan ba amnigoodii la haayo oo amnigooda aan sugi karin ma filayo maaragtay in maaragtay maalgelin noocaas ah ee lagu samey karo
soo saarista shidaalka xaaladda soomaaliya ma uga sii dari doontaa sida ay maanta tahay iyadoo la ogyahay in dalal badan oo caalamka ah oo xaalad amni ku jiray markii shidaal dalaalkooda laga soo saaray ay uga sii dartay xaaladda waxaan arrimahaasi haddaba wax ka weydiinay aqoon-yahan ashkir sheekh axmed oo sidoo kale ka hadli doona waxa uu dhaqaalaha dalkan iyo kan kooxda ridadaba uu ka bedeli doono haddii la soo saaro shidaalka hadda laga raadinayo xeebaha dhulka soomaalida wakhti xaadirkan la taagan yahay ayadoo aan wax iska beddelin xaaladda jiyosiyaasi ee soomaaliya hadda ay ku jirto marnaba dalkan diyaar uma ahan inuu shidaal soo saaro oo uu ka faa'iidaysto khayraadkiisii maanta oo aan arkayno in dalka soomaaliya amaakin badan oo ka baxsan wilaayaadka ka soo bilow soomaali galbeed ilaa xamarafkeeda ayaa dagaallo qabiilaysan ka socdaan oo wejiye badan leh markasi nabad diyaar uguma ahan soomaaliya shidaal xilligan ayadoo ku jirta xaaladan aadka u liidata sababtoo ah waxaa hadda lagu dirirsan yahay oo waxa hadda soomaaliya ay ku dirirsan tahay ama dadku isku dilayaan oo soomaaliya ay isku laysay waa khayraad liita oo aan mudnayn in dhiig qof soomaaliyeed loo daadiyo waa soohdin ingiriiska iyo talyaaniga ay u kala dhigeen oo cid weliba ay sheeganayso dhul ay u calaamadeeyeen gaaladaasi uu ka maqan yahay oo laga maarmaan ay tahay inuu walaalkii u dilo iyo wax lamid ah haddii ummadda soomaaliyeed aysan helin nidaam iyo kala dambayn ku timaada kitaabka allah subxaanahu wa tacaala halka uu maanta maraayo shidaalku uga sii daraa dalka soomaaliyeed marxaladda lagu jiro oo ah mid ka daran xilligii sagaashankii heerka maanta aan ka gaarnay qabyaaladda waa ayaan darro inteeda la eg in maanta shan iyo toban qarni kadib soo ifbixii islaamka aan weli casruljaahili ku jirno oo jahligii aan ku sifaysanno waxaa intaas ka sii daran in aysan weliba dad badan aysan fahmin meesha sartu ay ka quruntay oo ah cidda debka isugu dhiibtay oo debka ka dhex shidaysa oo soomaaliya labalaba isugu dilaysa ciddaasoo ah xabashida ethoobiya oo mar waliba oo laba jufo ama laba reeroodo soomaaliyeed intiis dariraan la heshiisiiyo laba kale dabka dhex shideen si soomaalidu ay isu layso iyadoo cadowga ka wakiila iyadoo isu disho ee qorshihii cadowga soomaaliya dhexdeed uga fulo ee dalkan dadla-aan uu noqdo waana midda mar waliba lagu celceliyo oo waxgaradka soomaaliyeed oo waxgalka ah ay ku celceliyaan dalal badan oo xaaladoodu aad ay uga wanaagsaneeday halka ay maanta soomaaliya joogto ayaa markii shidaalka loo soo saaray gaartay marxalad ka daran meesha maanta soomaaliya ay joogto waxaana dalalkaas ka mid a oo tusaale loo soo qaataa anukan aan u soo qaadan karnaa venezuela oo ah dalka heesta kayd shidaal midka ugu badan caalamka iyo dalkii ugu xadaaradda badnaay dalalka koonfurta amerika ama guud ahaan latin america dalkan ayaa shidaalka kadib wuxuu isku beddelay mid ka mid ah dalalka ugu halista badan caalamka maafiyo ayaa meel waliba ka abuurantay wax kala dambayn ah kamaba jiraanba kulliyan dowladduna waa magacuyaal iyo maqaarsaar iyo sambal xaqiiqadu waa sidaa sidaas darteed akharulmanaatiq oo waddankaas ka mid ah ayaa waxaaba iska heesta maafiyo oo dowladdu aysan ugu tigi karin waxaa intaa ka sii daran lacagtii waddankana aad ayay u hoobatay oo ay noqotay lacagta ugu liidata caalamka markii aad doonayso inaad koob shaax ah soo cabto tusaale ahaan waxaad u baahan tahay inaad qaadato wax ku dhow boqol milyuun oo boliveri ah boliveri waa lacagta dalka venezuela waa inaad boorso weyn ama kiish lacag ah aad dhabarka saarato oo dusha rarato si aad shaah u soo cabto ma aha inaad gaadiid soo iibsayso amaad wax weyn aad qabsanaysa maaha waa inaad shaah soo cabto keliya baynamaa waddankaynna inaad koob shaaha cabto markaad u baahan tahay ay kugu filan tahay waxaan ka badnayn shan kun shan kun shilin soomaaliya dad hesho koobshaah waa cabay soomaaliya waxaa ka mid ah dalalkaas nigeriya ayaa ka mid ah meelaha tusaalaha loo soo qaadan karo oo ah dalka labaad ee ugu shidaalka badan afrika haddana waad aragtaan halka caalamka uu ka joogo xagga saboolnimada xagga kala dambayn la'aanta dhaqaale ahaan aad ay u liitaan libiya ayaa sidoo kaleeta la mid ah oo dhibaatada ugu badan ee hadda haysata oo u soo jiiray shidaalkeeda dhanka kale haddii dowladda turkiga iyo sharikadaha ameerikaanka ee hadda ku howlan shaqada shidaalbaarista ah ee xeebaha soomaaliya hadday shidaal soo saaraan ma jirto wax ay ka beddelayso xaaladda dhaqaale ee dalka sababtoo ah boqolkiiba sagaashan ee dhaqaalaha ka soo baxa shidaalka ayaga ayaa qaadanaya boqolkiiba tobanka hartayna xafiismanka murtadiinta ayaba soo dhaafaynba maxaa yeelay nidaamka dabadhilifka ah ee xamar waxaa astaan u ah musuq khiyaano iyo wax isdabamarin iyo bixinta khayraadka ummadda soomaaliyeed oo ay u gacan geliyaan cadowgii soomaaliyeed waxaa la wada ogsoon yahay cidna aan ka qarsoonayn oo caan ah in sannad waliba qaa'imadda ama liiska dalalka ugu musuqa badan caalamka ay ka galaan kaalinta koowaad amba nambarka koowaad marka nidaam sidaas ah wax faa'iido ah oo ka soo baxaya ma jiraan amba wax dhaqaalaha oo iyaga soo dhaafaya mana naqan karaan oo uma samaysna dad ku metela ummadda soomaaliyeed khayraadka rabbi ugu deeqay haddayba dhacdo dhiciba maysa insha allahu tacaala inta xaaladda soomaaliyeed sidaan ay tahay haddiiba ay dhacdo in shidaalkaasi la soo saaro shan sano kadib wax uu ka beddeli doona ma jirto xaaladda dhaqaale ee kooxda xamar iskabadaa inuu u soo gudbo dhanka shacabka ummadda soomaaliyeed waxaan allah ka baryaynaa inuu qabto cadowga boobka ku haaya khayraadka ummadda soomaaliyeed guud ahaan toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلات صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى